ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka tahfuray aqoon iswadaarsi ku saabsan hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ah ee soomaaliya aqoon iswadaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo maareeyayaasha hay-adaha dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in soddonkii sano ee ay soomaaliya ku jirtay colaadaha iyo dowlad burburka ee adduunyada ku tallaabsatay horumaro iyo isbedelo dunida wax ku soo biiriyey si uu dalkeenu u xaqiijiyo kuwan la mid ahna loo baahan yahay in loo shaqeeyo si ka duwan kana dadaal badan sidii hore soddon sano ama soddon iyo saddex sano dhowr sano oo aan adduunka ka maqnayn innaga oo dowlad actifa ah adduunyadu soddonkii sane ay guurtay ay dhaqaaqday waaye sidaad ogtihiin waa soddonka sano ee technologyga la keenay ee adduunka kusoo biiray waa soddonka sano ee markaad fiiriso dowlad heblaa soddon sano ka hor halkay joogtay maantas halkay joogtaa ay kuu muuqanayso in ay tallaabsadeen dadku oo ay dowladuhu tallaabsadeen oo la guuray oo la hayaamay oo laynaga tegay marka soddon sano ayaynu ka hadnay dunida dhowr soddon iyo dhowr sano ayaynu dunida ka hadnay oo si xawliga loo dhaqaaqay markaad fiiriso turkiga oo kale tusaale ahaan oo aan saaxiibo nahay walaalo nahay soddon sano ka hor xaggey joogeen maantase xaggey joogaan waa waxaan u baahan nahay inaan in yar aad dowladaha bal dowlad kasta fiiri soddon sano ka hor xaggey joogtay maantas xaggey joogtaa marka waxay kutusinaysaa in aada laynooga horeeyo mar haddii sidaa laynooga tegay haddaan rabno inaan hayaanka tegay ee dunida aan ka daba tagno on qabsanno way inagu adkaanaysaa sidii caadigahayd haddaan u soconno inaan gaadhno aad bay u adkaanaysaa inaan kajkarayno o soo qabsan amaan gaadhnana waan u baahannahay waxaa lagama maarmaana marka inaan ku dhaqaaqno sbiid xoog badan oo aada u dheereeya inaan ku dhaqaaqno aan u baahannahay si aan u gaadhno maadaama aan rabno inaan masaafada intaa leeg dad sii socdo welina way sii socdaan si xoog le weliba u socdaan marka maadaama aan rabno inaynu gaadhno waa inaan intay socdaan in ka badan oo aada uga badan inaan dhaqaaqno aan u baahannahay si aan u kajgarayno waxaa ii caddaatay things as are usual inaysan ku socon karin ama aynaan hayaankaas ku guuri karin aynan ku dhaqaaqi karin sida caadiga ahayd haddaan u soconno inayna suurtagal ahayn waxaan u baahannahay marka saan sheegay speed xoog badan oo midka caalamka ku socda ka bedela taasoo u baahan marka isbeddel dhinaca mansetka horta marka koowaad shift inaan ku samayno manset shift inuu dhaco oo fakerkeen oo dhan inaan isbedelno ayaan u baahannahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim waxaa loo baahan yahay marka tagyiir iyo isbedel inuu dhacaa loo baahan yahay haddaan rabno inaan wax bedelno oon sbiidkaa ku dhaqaaqno shirka heerka farsamo ee agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo maareeyayaasha hay-adaha ee ku saabsan aqoon iswadaarsiga hanaanka jiheedda dowladnimada casriga ah ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in gunaanadkiisu ka soo baxaan qodobo xoojinaya horumarka dalkeena